haddaba baarlamaanka cusub ee maanta guddoomiyaha doortay ayaa noqonaya kii tobanaad ee ay soomaaliya yeelato burburkii dowladdii dhexe kadib afar iyo toban shirar oo laysku dayey in soomaaliya lagu soo celiyo nidaamkii dowladnimo ee ka burburay ayaa waxaa la dhisay ilaa iyo sagaal baarlamaan oo kumeel gaar ahaa kii ugu horreeyey ee dowlad rasmiga ay yeelato ayaa la dhaariyey bishii agost ee sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii haddaba wariyaheena zaare cabdi axmed ayaa warbixintan waxay ku eegeysaa marxaladihii ay soo mareen baarlamaanada soomaaliya iyo waxa ay ku kala duwanaayeen soomaaliya waxa ay yeelatay toban baarlamaan oo kii ugu horreeyey oo loogu yeeri jiray golihii sharci dejinta qaranka uu ka koobnaa xubnihiisa boqol labaatan iyo toddoba xubnood oo la doortay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo maanta doortay afhayeenkoodana uu ka kooban yahay laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood waxaa dad badani ay qabaan in baarlamaanka soomaaliya uu soo maray heerar kala duwan oo mid walbaba uu la jaan qaadayay marxaladii goonnida ahayd ee dalka uu ku jiray baarlamaankan tobnaad ee maanta ayaa dad badani waxay u arkaan inuu kaga duwan yahay kii ugu horreeyey ee soomaaliya ay yeelato bilowgii dowladnimada soomaaliya marka laga eego dadka oo markaasi u hamuun qabay inay arkaan dowladnimo soomaaliya ay gaarto isu imaatinkii labadii gobol ee talyaaniga iyo ingiriiska ee kala gumaystay dhinacyada soomaaliya ammaanka oo markaasi loo arkay inuu ka wanaagsanaa kan maanta iyo musuq maasuqa oo la sheegay inuu yaraa marka laga reebo dad qaba in xilligaasiba musuq maasuqa uu soo jiray mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil waxa uu ka mid ahaa dadka yar ee u soo joogay tan iyo bilowgii jiritaanka dowladnimo ee soomaaliya baarlamaankii ugu horreeyey ee soomaaliya ay yeelatana waxa uu ka soo noqday shaqaalo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuu sidoo kale xubin baarlamaan ka yahay xubnaha baarlamaanka ee maanta doortay guddoomiyahooda cusub wuxuuna iiga jawaabay su-aal ahayd waxa ay ku kala duwan yihiin baarlamaankii ugu horreeyey soomaaliya ay yeelato iyo midka maanta ay yeelatay rag iyo dumar inta loo soo doortay doorka kan waxaa la odhan karaa saddex daloolo laba daloolo waa dhalinyaro laakiin waxaa iska cad dhalinyaronimo iyo khibrad waa isla socdaan khibradduna inay ku yar tahayna waa iska caddahay taas la isweydiin maayo xagga ma aqoon yahanimada ku xiran maamulka arrimaha dowladda iyo arrimaha sharci dejinta intaba waxay u baahan yihiin carbin aada iyo aada u badan ayay u baahan yihiin taasna waxaa laga doonayaa guddoonka cusub ee la doortay inuu maaragtay muxuu carbiyo oo barnaamijyo wacyigelin iyo barnaamijyo tababaro iyo doodo badan oo iyaga sida arrimaha qaranka ay uwaajahayaan iyaguna hadday ay daneynayaan umuuraha qaranka hadday daneynayaan oo inay istababaraan iyaga nafsirkooda marka dhinac laga eego baarlamaanka soomaaliya wuxuu imaanayaa wakhti dad badani ay saluugsan yihiin tayada iyo wadaniyadda qarannimo ee xubnaha baarlamaanka soomaaliya musuq maasuq baahay iyo sidoo kale dhibaatooyinkii dalka la degay wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii aaweed inkastoo sal looga dhigayo mararka qaarkood xilliyada adag iyo amniga xun iyo kala dambeyn la-aanta ee dalka ka jirta mar kale mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil tanna horta sideeda baarlamaanadii hore waxaa saluuga ka imaanayay waxay ahayd markay aada iyo aada maaragtay muxuaha dawladda u dabagalaanna waxaa la oran jiray maaragtay waa niman qaaliska tuur ah markay qunyar socod noqdaanna waxaa la oran jiray waa kuwa dawladda ku milmaayo oo hayaraac noqday wey labadaa eed horta lagama bixi karo xagga shacabka markaan ka fiirino arrinta laakiin kuwa kan hadda yimid oo baarlamaanka kan oo dhalinyarada hadda u badan dumar iyo rag baa leh xaqiiqatan waxaan filayaa laba shay midkooda inay ku dhici doonto ama niyad jab oo deg deg ah ama kabasho oo maaragtay maxaa isbedel keenta baarlamaanka soomaaliya oo muddadii burburka lagu soo jiray soomaaliya intiisa badan uu ahaa kumeel gaar marka kan maanta doortay guddoonkii ee baarlamaanka laga reebo waxaa sidoo kale horay u soo jirtay oo dadka uga dhex muuqanayay jahwareer siyaasadeed muranno fara badan mooshinno mas-uullo lagu rido iyo laaluush qaadasho baahsan oo lagu eedeynaya xubnaha baarlamaanka doctor cabdi shire ciyaar jecel waxa uu ka mid yahay xubnaha baarlamaanka ee maanta u codeeyay guddoonka baarlamaanka waxaan isleeyahay anigii hore oran jiray baarlamaan xoraan doonaynaa xiise loo qabaan doonaynaa marka baarlamaanka aan soo galay ayaan micnaha rajaynhayaa in cimilada iyo fishinka qalinaanta ku sheegi jiray inaan hadda ka dhamayno oon aragno marka Waa natiijo gartay.
fiican baa ii muuqata saas Een, mar haddii baarlamaankii gudoomiyahoodii hore uu soo noqday xubnaha xildhibaanada baarlamaanka qayb ka mida ay soo noqnoqdeen intooda badan maxaa laga filan karaa baarlamankan cusub ee tobnaad inuu soo kordhin karo ama kuwii hore kaga duwanaan karo boqol iyo xoogaa dhalinyaro cusub oo runtii aada iyo aad u caaboon ayaa soo galay marka hadda qolooyinka iyagii hadda horey u joogi jiray anigu waxaan isku tiriyaa buuntaan ahay baan idhaa adigu qoladii hore iyo qoladan u dhexeeyo dhalinyarada waxaan u sheegaa adigu intii yaraa aan joogay wixii adigu caqli iyo garaad iyo aqoon aan ka kasbaday marka dhalinyarada hadda soo gashay waa dad caaboon oo doonaya in dalka kan iyo baarlamaankan dhaqankii lagu yiqin oo annagu baan horey u wadfanay xildhibaanada xaal qaada sidaad ogtihiin eh, inay wax ka bedelaan marka laga eego dhanka awood qaybsiga wuxuu noqonayaa baarlamankan mid aanan waxba badan iska bedelin marka loo fiiriyo afhayeenada baarlamanka iyo qoysaska ay ka imaanayeen habka awood qaybsiga beelaha soomaaliya tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bilowgii dowladii soomaaliya maanta oo ay dhowr xubnood tartameen oo qaarkood ay ka soo jeedaan dhinacyada kale waxay taasi u rogi lahayd haddii mid ka mida beelaha kale uu ka soo geli lahaa in hanaankii siyaasadeed iyo wax ku qaybsigii soomaaliya dhinaca kale uu isu rogay isbeddelkaasi waxaa u sacabatumayay qaar ka mid a xubnaha baarlamanka xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa waxa uu badi u soo joogay baarlamaanadii ugu dambeeyey ee soomaaliya waxa uu qabay fikirka ah in isbeddel ku salaysan cadaaladda la arko un mar aadaar waa su-aal muhiima aniga mar weliba isbedel eh, waa aaminsanahay dadka fikir ahaan qabo ayaan ahay laakiin isbedelow adiga maxaad ahayd tan aniga aan qabo ma aha qof qof in lagu bedelo ama maaragtay gabar gabar lagu bedelo ama eh, nin maaragtay eh, oday ah ama ama ama ama ama dhalinyarahada hadduu doono maaragtay mas-uuliyad eh, isaga ama ay ka ahayd gabari in la yidhaahdo iblaayo iblaayaan ku bedelnay ama hebel hebel baan ku bedelnay ana isbedelka aan danaynayo waa nidaamka iyo systemka ee ee markaasi wadanka ee ka jira habka iyo hanaanka uu u falgalayo haddii dadka soomaaliyeed aanan u arkin mid dan maartoodii ka shaqaynaya si kastoo ay ahaataba shacabka iyo dhinacyada soomaaliya ayaa in badan waxa ay ka dhursugayaan inay arkaan isbeddel ku yimaada hanaanka sharci dejinta dalka oo ay ka sugayaan hufnaan iyo inuu bog cusub uu baal rogo waxaa afhayeenkan iyo xubnihiisa cusub horyaalla sharciyo badan oo dastuuriya u baahan in wax laga qabto oo dhowrkii sano ay ugu dambaysay aanan qaarkoodba laga fariisan inay madaxweynaha kan xiga u codeeyaan taasoo ah tallaabada sida weyn looga wada dhursugayo oo ay u qaadi doonaan isbeddelka hannaanka siyaasadda soomaaliya